madaxweynuhu wuxuu la kulmay madaxaada faran oo dalalka islaamka iyo dalalka carbeed intaba ah waxyaabaha laga wada hadla ugu weynaana ajendaha halka loo yimidna wuxuu ahaa un sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada dadkii uu la kulmay madaxweynaha waxaa kamid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shirka markii uu gabagoobo kadib ay wakti kooban wada hadleen marka waxay u ka wada hadleen un in kaalinta maraykanka uu arrintaa ka geysan karo kulankii yaraa ee madaxweynaha labada madaxweyne ee yeesheenna waxay ku lafagureen un sidii arrinta loo sii dardargelin lahaa dowladda maraykankuna horeyna waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay inay arrintaa waxweyn nagala qayb qaadan doonaan dowladda maraykanku waxay noo muujisay in boqol kiiba boqol ay dowladda soomaaliyeed la garab taagan tahay taageero buuxda sidii looga adkaan lahaa qolada argagixisada amiirka qataran sidoo kale uu madaxweynuhu la kulmay intii uu shirka socday wuxuu naga codsaday inaan casuumaad uu horey noogu soo diray ayaa jirtay dowladda qatar waxay kamid ahayd dowladihii ugu horreeya ee madaxweynaha ku casuumay inuu dalkooda booqdo laakiin nasiib umaana helin wuxuuna tiin buu nagu adkeeyey